waxaad moodaa hadda sida wax u socdaan dagaalka sidaad kaso ka warqabto bishii labaad buu hadda xoog u socdaa marka waxaad moodaa inay meeshii layslahaa hadda waa la dhaafinayaa aan aanay weli aanay ka gudbin oo haddaa oo kale waxaan islahayn waa laga faraxalanayaa laakiin nimankii weli waa sii dhaqdhaqaaqayaan taakulayn bay helayaan sida la sheegayo oo maaragtay buuro iyo meelo waxay ku jiraan baa laleeyahay adag laakiin waxaan u malaynayaa hadda in wixii ka dambeeya inay israacin tahay iyo maaragtay in in si fiican loogu sii qalab qaato oo wixii lagu dari karo lagu daro dhinaca taakulada iyo weliba gurmudka in soomaalida iyo dadweynaha kale oo dhami ay fahmaan nimanku inay sida la moodayo ay ka adag yihiin wa waa gartay mas leedahay khilaafka puntland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya u dhexeeya laftirkiisu saameyn buu ku leeyahay weerarada noocana ee la rabo in argagixisada looga adkaado aad iyo aad run ahaantii markay noqoto daacish keliya maahee shabaab iyo argagixisadu ama koonfur ha joogto ama waqooyi ha joogto waxna waxa weeye waa siyaasad iyo khilaaf dee siyaasadeed oo dad isku haya maaragtay xukun iyo siyaasad salkeeda tahay iyo cadowgan dee kusoo duulay oo inta toddoba sideed dhowr iyo toban dal bay qaarkood isaga yimaadeen baa laleeyahay daacishtu hadda masalan shabaabkana waad og tahay intii la taageerayey oo meel kastaa laga taageeray oo waa waa alqaacida iyo baan baa gadaal ka fadhida marka waxaa la rabay in mas-uuliyiinta ama ha joogaan muqdisho ama ha joogaan garowe inayba horta siyaasadda dib u dhigtaan oo yidhaahdaan bal nimayo wacdow baa dalkan haysta dhibaataa nagu furan aynu arrintan horta aynu meel saro marka kadib waxaan isu qabno inagu aan ka tashane marka aad baa aad aad iyo aad bay sal ugu leedahay maaragtay khilaafka siyaasadeed haddii meel looga soo wada jeesto mar horaa labadaba laga soo jeesan lahaa saan isleeyahay isis waad aragtaa buurahaasay ku jiraan dhulka marka ay ku jiraan buuraha ah haddaanu ciidamada puntland helin gurmud caalami ah iyo mid dowladda federaalka uga yimaada oo dagaalkaa la gala suuragal ma tahay kula tahay in si deg dega looga adkaan karo nimankaa buuraha ku jira arrinta muhiimkaah waa deg dega deg deg loogama adkaan karo laakiin waa laga adkaanayaa aakhirka sidaan isleenahay sababtoo ah guluufkan oo kale weligood laguma qaadin dadka hadda aad bay ugu midaysan yihiin in laga saaro haddii dowladda soomaalida iyo dadka kaleoo taakuleeya kasoo qayb qaabtaana kaba sii fiican kaba sii fiican run ahaantii oo waxaad moodaa hadda in puntland ay keli ku tahay oo iyada iyo shacabkeeda keliya ay tahay haddiise ay dowladda federaalka ah iyo wax allaaliya wixii taakulayn loo heli karo iyo soomaalida oo dhan ay ka qayb qaadato runtii wakti dhow baa lagu soo afjari karaa dadkuna sida la sheegahayo aad uma tiro badna laakiin waa niman hubaysan oo dalal badan isaga isaga yimid dhul adagna ku jira buurahan lagu leeyahay almiskaad iyo ilaa iyo calmadow iyo wixii ka shisheeye waxa weeye baabuur ma geli karto jidad male logistica dagaalna waa logistico iyo sahay iyo iyo sii wadid joogto ah marka waxaasoo dhan baad waxaad moodaa inay u baahan yihiin in loo waajaho hab dowladeed dowladda federaalka iyo tan puntlandna waa inay iska kaashadaan weeye haddaan saas loogu samay la samayna deg deg aad bay u adkaanaysaa in deg deg deg deg looga takhaluso deg degaana muhima maaha dagaalku inuu dheeraado waa in nimankaan oo kale wakti wakti dhow laga soo jeestaa haddii kale caalamkay isaga soo gurmanayaan waa kasii darayaan dadka ka faallooda arrimaha dagaalada waxay leeyihiin puntland waxaa ku teedsan xeeb dheer oo dhul badan oo ballaaran oo maaragtay cidlo ah oo aan cid waardiyeysaa jirin oo suuragal ay tahay inay argagixisada gurmud iyo hub intaba ka helaan taa laftirkeedu soo halis kale oo ku wajahan gobolka iyo dagaalka lagula jira argagixisada soomaha aad iyo aad xeebtaas dheer oo aad arkaysid oo ka imaanaysa ilaa iyo gacanka cadmeed ilaa iyo badweynta hindiya dooyaha iyo kuwa ka kalluumaysanaya iyo kuwa argagixisada ah iyo kuwa caalamka ka yimid oo dhahaya waa waardiyeynayaa wax kala saari kara male farihii bay ka bateen waa boqol nooc mid mid khayraadkeeda dhacaya mid argagixisinimo u yimid mid raba inuu dalka dego oo oo bililaqaysto wax kastay isugu jiraan iyo kuwo yidhi waa waardiyeynaynaa oo iyagu waxay ka qaataan xitaa aan la aqoon marka runaantii waxay u baahan tahay in hab dawli ah loo wajaho oo ay inta madaxda hadda hogaaminaysa dowladda federaalka ah iyo tan puntland ay yidhaahdaan bal arrintan khilaafkeena siyaasadeed meel noo dhiga in aynu meel uga soo wada jeensanno oo ta koonfurtana toos loo aado tanna si toosa loo aado oo labadaba iyadoo gacmaha lays haysto hadhow hadday dirirayaan oo siyaasadda isku khilaafayaan oo kursiga u tartamayaan oo waxyaabahaas inay meel dhigtaan bay aniga aad iila habboon adduunkuna saasuu u shaqeeya dalalka caalamka ah sidaad ka warqabto markii ay colaadi jirto dadku siyaasadiisa waa xabaashaa meel buu dhigtaa marka horta siyaasadda noo xabaal markaa kadib aynu aynu aynu nimankaan meel uga soo wada jeensano kadibna siyaasadda usoo laabta hadda hartaan khilaafka meeshiina kasii wata haddaad jeceshihiin laakiin run ahaantii waxa weeye muhiimaddu in markaan meel looga soo wada jeeso